barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a waa idaacaddaydii duurnimo oo idinka imanaysa laantaaf soomaaliga oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efemyada geeska africa
duhur wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waa duhurnimo sabti ah bisha nofembarna waa shan iyo labaatan sanadka laba kun toddobiyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna waxaa ka mida barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan ku soo qaadan doonno waxyaabaha ay dhallinyarada magaalada laascaanood ay ka barteen doorashadii dhowaan ka dhacday somalilan dhalinyaro badanna waxay ka barteen in qofka aragtidiisa siyaasadeed iyo iyo fikirkiisa uu gaar u yahay laakiin aanu qofna ku colaadin dhallinyaradii waxay opportunity u heshay inay israacdaan in kooxihii kubadda oona agab heli jirin kubadeed cod loogu raadsado in la siiyo qalab kubadeed ama ballanqaado kale oo ku dhisan rajadooda kubadda in qofkii hami siyaasadeed lahaa oo ka mid a dhallinyarada in rajo la geliyo ama ballanqaad loo sameeyo lacagna loogu daro
heesahaan barnaamijka idinku haynana waxaa ka mid ah
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
mas-uuliyiinta ammaanka ee dalka masar ayaa sheegaya in dad gaaraya laba boqol soddon iyo shan qof ay ku dhinteen weerar looga shaki qaba inay geysteen matidiin kaasoo ka dhacay masaajid laga buuxo oo ku yaala gacanka waqooyiga sinai ee uu qalalaasuhu ka jiro wakaaladda wararka dowladda ee mina ayaa tabisay in kooxda mitidiinta ahi ay bartilmaameedsadeen masaajidka alrowda oo ku yaala magaalada bir al cabeed oo ku taala galbeedka magaalada al cariish fallaagada weerarka soo qaaday ayaa masaajidka ku tegay afar gaari waxaana ay qarxiyeen masaajidka kadibna inta ku carareen gudaha masaajidka rasaas huwiyey dadkii ku cibaadaysanayay masaajidkaasi iyagoo markaa kadibna gawaari la gubay ku horgudbay albaabadihii laga bixi lahaa
saddex diyaaradood oo wada raashin gargaar ah iyo shaqaalaha samafalka ayaa gaadhay magaalada sanca ee caasimada dalka yemen waa gargaarkii ugu horreeyey ee la gaadhsiiyey dalkaasi muddo saddex toddobaad ah kadib markii isbahaysiga sacuudigu hogaaminayo ay xidheen xadka yemen islamarkaana ay mamnuuceen duulimaadyada u socda iyo kuwa ka soo baxaya dalkaasi go-aanka xayiraadda isbahaysiga ayaa saameyn ku yeeshay xaaladda bini'aadanimo ee ka jirta yemen madaxda hay-adaha w f b iyo w h o iyo weliba hay-adda unisef ayaa ka digay xaaladda ka jirta dalka yemen oo ay dagaalo ba'ani ka socdaan
dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa magaalada laascaanood kusoo diyaariyey wariyaha v o a cabdikariin olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowada barnaamijkeenii madasha oo toddobaad kan idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaynu ku eegi doonaa barnaamijkeena madasha doorashooyinkii ka dhacay deegaanada somalilan guud ahaana barnaamijkaasi ayaa waxaa nagala qayb qaadan doona saddex dhallinyaro aqoon-yahanaa oo kala maxamed cismaan cabdinuur xaashi sharmaarke faarax deriye iyo aadan jaamac ogle su-aasha ugu horreysa weydiinaya maxamed cismaan cabdinuur xaashi dhallinyarada iyo doorkii doorashooyinka iyo waxyaabaha fahanka guud ay ka haysteen cabdikariin waad mahadsan tahay adiga v o a iyo barnaamijka madashaba runaantii doorashooyinka dhacay somalilan waxaa ka horreeyay intaana doorashadu dhicin olole ballaaran oo ay xisbiyadu qabsanayeen oo muddo bila socday ololahaas waxaa la odhan karaa in dhalinyaro badan oo reer laascaanoode ay door weyn ka qaadanayeen isu soo baxyadiisa qabanqaabadiisa iyadoo inta badanna guddiyo kambayn oo saddexda xisbe ay magacowdeen ay dhallinyaradaas ay aada uga dhex muuqanaysay ay ku dadaalayeen sidii ay usoo bandhigi lahaayeen taageerada ay u hayaan inkastoo haddana la odhan karo gobolka sool marka laga hadlayo deegaanada somalilan waa uu ka dib dhacsanaa dhanka kaarhqaadashada ama isdiiwaangelintii ka dhacday somalilan oo dadku waxay ku dadaalayeen tiradii yarayd ee ay kaarh ku qaateen in ay codeeyaan marka waxyaabaha ugu muhiimsan ee doorashadii somalilan laga bartay waxaa ka mid ahaa qaabkii ololayaashu ay u dhacayeen oo markaasi si nabadgelyaah ay meel kasta uga dhacayeen oo gobolka ka tirsan iyadoo kal hore doorashooyin ka dhex jiray somalilan ay ololayaashii hore ahaayeen kuwo ka duwan kuwii hore marka deegaano badan oo ka tirsan gobolka ayay si nabadgelya uga dhaceen dhalinyaradu ay sameynayaan isdhexgal fahanka guud ee dhanka doorashada marka laga hadlayo bal iga waran iyo dhalinyarada dhalinyarada iyo doorashada marka laga hadlayo runtii waxaa la aaminsan yahay in dadka ugu badan ee doorashada codadka haysta ama kaararka qaataa ay dhalinyarada ay u badan yihiin marka dhalinyarada reer laascaanood gaar ahaan marka laga hadlayo doorashadii somalilan ka dhacday waxyaabaha ay ka barteen waxaa ka mid ah in gobolkooda aana ka shaqeynayn oo gobollo kale loo bedelay intii gobolka ku hadheena ay u yimaadeen dhalinyaro gobollo kale laga keenay marka isdhexgal horta waa laga soo bartay dalbarashana way ka barteen dhalinyarada laascaanood waxaa kaloo aan odhan karaa camal la-aan badan oo ka jirta guud ahaan dhulka soomaalida degto gaar ahaan somalilan waxay u badan tahay gobolka sool mudadii ay socotay diiwaangelinmuddadii ay socotay doorashada iyo kaarqaadashada iyo kaarbixintii ama codayntiiba dhalinyaro badan oo markaas bilaa camal ahaa ayaad moodaa inay dhinac camal ka heleen marka doorashadaas waxay ahayd mid waxyaaba badan dhalinyaradu ay ka faa'iidaysteen oo hadda ay diyaar u yihiin in doorashooyinka dambe xitaa ay sidooda halkoodii ay kasii wadaan sidoo kale aadan jaamac ogle oo ka mid ah isna aqoon-yahanka oo dhalinyaradu waxayna arki jirin bay arkeen ama wax ku cusub oo ay dhagaha ka maqli jireen bay doorashooyinkii dhacay ay ku barteen aad is odhan karaysaa ama aad dul istaagi karaysaa maxaa ka mid ah bismillahi raxmaan raxiim cabdikariin iyo bahda v o eba aada noo salaamaya waxaa weeye dhalinyarada iyo doorashadii ka dhacday somalilan waxyaala fara badanay dhalinyaradu ay ka barteen kow waxay arkeen siyaasiyiin ay marka hore ama tifiyada ka arki jireen ama ay maqli jireen oo ay si toosa qaarkood ula kulmeen ay sawiro iyagoo la soo gelaya baraha bulshada lagu arki karayay marka dhalinyaro badan baa waxay ka barteen in qofka aragtidiisa siyaasadeed iyoiyo fikirkiisa uu gaar u yahay laakiin aanu qofna ku colaadin sidaa darteed waxaa arki karaysa dhalinyaro fara badanoo kala taageersan xisbiyada iyo qaarkood aanan taageersanan xataa saddex xisbi midna ayaa haddana waxaa arkaysa inay isku yacni isdhexgalkoodii iyo wadashaqayntoodii iyo walaatinimadoodii aysan waxba yeelin oo ay ka barteen siyaasiyiinta u imanaysay in siyaasadda iyo fikirka siyaasadeed aan waxba yeelin xiriirkoodii waxyaalo fara badan oo kale way ka barteen oo ololuhu ama doorashadii waxay saameysay guud ahaan shacabka gaar ahaana dhalinyarada waxaa ka mid ahaa xagga diinta way ka saameysay xagga dhaqanka way ka saameysay xagga afka way ka saameysay xagga shaqo abuurka ama shaqada way ka saameysay xagga maamulka tusaalahaan waxaa la arki karaya dhalinyaro badan oo shaqo intii ololu socday xafiiso furanayay ama xisbiyada qaar la shaqaynayay oo dad badan oo aysan hore u arki jirinoo boqolaal ama gaadhaya maamulayay oo isu keenayay marka experience fara badan xaggaa qaarkood way ka heleen dhagaha laga maqli jiray ama dhalinyaradu ay odhan jireen waa la codeeyey dalka hiblaayo doorashadii baa looga dareeray waxyaaba ay dhagaha ka maqli jireen ma arkeen baad is leedahay dhallinyaradii way la kulmeenoo si toosa bay ficil ahaan u dareemeen
haa iyo qofka in uu yacni codkiisa wax ku raadsan karo ama wax ku heli karo oo sidaa sheegtay inay tifiyada ka arkaan ama waddan hebel waa lagu codeeyay kale ay maqli jireen laakiin sidaa darteed dad badan oo xataa konton jiraa iyo afartan jiraa baa weligoodba meel doorasha ka dhacso aan arag marka way ka barteen dhegtaasi ka maqli jireen way arkeen waxaa kaloo ay maqli jireen uun oo inta badan siyaasiyiintu ay ku beerlaxawsadaan waxaa tihiin hogaankii berri laakiin waxay arkeen intii ololuhu socday ama ay ka barteen in waxa dadka loo baahan yahay codkooda ama shaqadooda ama kartidooda ama aqoontooda ay dhalinyarada tahay waxaa arkaraysay wasiiro yacni wiil dhalinyaro aho ama sportia ama maxaan ku dhahdaa macalina raa- raadinaya telefoonkiisa waxaynaya dad shacab baan u baahanahay leh marka waxay barteen awoodoodina way barteen in yacni loo baahan yahay way barteen waxaanse leeyahay dhalinyarada inay bartaan keliya maaha marka ooloho ama cod jiro ee in ay marka xataa aan cod jirin ama ololo jirin in ay ku xisaabtamaan awoodooda inay leeyihiin oo ay wax ka bedeli karaan waa kugu soo noqonaynaa aadan een sidoo kale sharmaarka faarax diriye sharmaarka een dhallinyarada ay ka shaqaynayay gaar ahaan gobolka sool ilaa toddoba boqol oo dhallinyara baa goob kasta aaday bal ka waran adigoo si weyn ula socday maadaama aad ka mid tahay macalimiinta dugsiyada sare ee gobolka sool wax ka dhiga bismillahi raxmaan raxiim cabdikariim waan ku salaamay haa waan odhan karnaa saad sheegtay n ololahan ama doorashadani inay sameeyeen dhalinyarada u sameeyeen shaqa abuur aada u baahsan n aan usoo noqonaba doorashada ee intaan doorashadaba la gelin markii la joogay ololaha xusbi kasta waxaa jirtay lacag fara badan uu bixinayo si uu u raadsado codkiisa dhalinyaradii waxay opportunity u heshay inay israacdaan in kooxihii kubadda oona agab heli jirin een kubadeed een cod loogu raadsado in la siiyo qalab kubadeed ama ballanqaado kale oo ku dhisan rajadooda kubadda in qofkii hami siyaasadeed lahaa oo ka mid a dhalinyarada in loo- in rajo la geliyo ama ballanqaad loo sameeyo lacagna loogu daro sidoo kale waxaa jirta in dhalinyaro fara badan oo xaafad xaafada xaafad kasta waxaa ku yaalla in ka badan konton xafiis oo xusbi leeyahay Een, dhalinyaradaas way soo rurseen Een, boqolkii qof ama soddonkii qofba waxaa hormuud u ahaa qof guddoomiye u ah ma is oran karaysaa dhallinyaradu waayo aragnimo fiican bay ka helayeen markaad la sheekaysateen ama waxyaabo badan ay ka soo baxeen haa waan soran karnaa waayo ninkan dhalinyarada ah ee dhalinyarada hormuudku ah wuxuu u tegayaa siyaasiyiinta ay ka mid yihiin wasiirada ama nimanka qolyaha kale ee mucaaradka ah ee xusbiyada kale ka socda Een, wuu la kulmayaa ballanqaad buu een, u gudbisanaya ama rajooyinkiisa siyaasadeed ama waxqabad ee uu isagu higsanayo markuu usoo balqalmalqaadka weydiisto isagu waxaa loo sheegaya wax isaga dan u ah marka qofkii markii hore iskaba joogay magaalada ama intuu wax jaamacad soo dhameeyey magaalada iska joogay markuu la kulmo nimankan rajo siyaasadeed baa gelaysa ama rajo waxqabad ama rajo shaqaa gelaysa Een, taas oo sababaysa inuu qofkan si howlkarnima ugu shaqeeyo xusbigaas uguna agarbaxo waayo aragnimo iyo han kii hore ka dardar badanna uu naftiisa gasho maxamed cismaan cabdinuur xaashi waxyaabaha sida weyn loo arkay waxaa ka mid ahaa dhallinyaradii oo aftahnimadoodii iyo hadalkii markay codbaahiyaasha qabsadaan oo soo jiidanayay qaar la moodi jira inay aamusnaayeen oo kale bal ka waran arrimaha kusoo jiita Een, cabdikariinow arrimahay soo joogtay inta doorashada socotay een, waxaa ka mid ah digirgosho wax la yidhaahdo oo hore dee aan maqalkeeda unbaan arki jirnay aanu aragtideeda aanu aragno oo digirgosho waxaad maqlaysaa nima dhalinyara inta soo kaxayseen le xisbigaasaan kasoo digirrognay kalaan soo digirrognay marka kelmadda digirgosho iyo ficilkeedu gobolka way ku bateen intii ay doorashada socotay waa laga bartay waxaa kaloo laga bartay halaysyo hadeer ka hana qaaday een, guud ahaan somalilan gaar ahaana laascanood ba ay u badan tahayoo qofkaad eh, garan weydad ama ninkaa saaxiibada haydeen hadduu kugu yara xumaado war hebel waa bedeluw baad leedahay waa marka waxaa loo jeegaa waan bedelayaa Een, qof aad wax isku ogeeda inuu kaaga baxay oo kale fashiluw uu fashilmay baa- baa laga wada adugu erayo noocaas oo kale ah la deguu mid aad ishaysaan oo kale baad dhahaysaa, waa la degaya waa la deguu marka kelmado badan oo ay kuwaas ka mid yihiin oo jecla saaxiibadeena inaan bal ina u daayo doorkooda inay ka qaataan baa jiray oo kuwaas ay ka mid yihiin marka digirogashadaas iyo saddexdaa oraahood baa iyana een, intii doorashadu ay dha- ay dhacday baa laga arkayay een, deegaan ma is odhan karaysaa dhalinyaro badan oo siyaasiyiin ah oo iyagu doonaya inay doorkooda muujiyaan awoodoodana tijaabiyey baa soo baxday Een, runtii abkirin waa sax taa waa la odhan karaa waxaa jiray inta badan dee dhalinyarada way ka dhagsi duwanaayeen mid dana gaara buu lahaa midna dan guud buu lahaa danta gaarka markaan ka hadlayo waxaan u jeedaa inay dad hami siyaasadeed ku jiraan ay jireen oo dhalinyarada ka mid ah qaar doonaya inay een, baarlamaanka ay fadhiistaan oo xisbiyada ugu shaqaynayay inay weji ka helaan dee nimankan siyaasiyiinta haddii xisbigooda soo baxo inay jaanis u helaan inay xisbigaas ka sharaxaan oo baarlamaanka ay gobolka uga tartamaan kuwa waa jireen sportska oo iyana dana ka lahaa dhankooda horumarineed ee ciyaaraha waxaa kaloo iyana aan xusid mudan in dhalinyarada laascanood laftigoodu markii lagu soo qoray komishinkana ka shaqeeyeen in gobol kale loo bedelay oo gobolada ay tegayeen ay dee fikro kala duwan ay ka aaminsanaayeen oo laftigoodu ay qaar baqdin ku jirtay qaar shaqadan ay ku cusbeed oo ay la yaabanaayeen markay xitaa tegayeen waalidiintooda ay la dardaarmayeen markii ay soo noqdeenna ammaan iyo waxa ay soo jeedinayaan la yaaba sudan halkaasaan soo arkay halkaasaan soo arkay marka dalbarasho badanna way ka dhacday dadbarashona way ka dhacday taageeru dadku helay waa in xil loo dhiibaa waa in guddoomiyaha ninkaa laga dhigaa waa in maayarka ninkaa laga dhigaa marka dad dhalinyaro badan baa la bartay oo awoodooda ay qarsaneed baa in awoodooda kusoo muujiyey intii ololayaashu ay socdeen oo sidai ay u shaqaynayeen iyo xafiisyadii iyo dhalinyaradu iyagu fikradda ay xambaarsan yihiin nooc may haydna
ka dhalinyar ahaan cabdikariin waxa weeye yani qofkaas ku jiray dhalinyarada ah wuxuu ahaa inuu adlis shaqo helo ugu yaraan dhinac siyaasadeed bay ku jirtay sidoo kale qofku inuu dhinac siyaasadeed ama balan xisbi uu la galo waxaa jirtay oo kale in ay qaarkood xiiseynayeen in yani ay bartaan siyaasiyiinta oo hadhow si ay uga fududaato inay helaan maxaanku dhahdaa meel ay jaranjaro siyaasadeed ay kasoo fuulaan marka waxaa qaloo jiray iyaguna qaar rabay xagga waxbarashada way jireen oo iskoolashibo iyo wax jiray oo yani siyaasiyiintii u helay fursad oo qaarkood ay weydiisteen haddaan ama xisbigaa kula shaqeeyo ama haddaan hawshaa kula qabto waxaan doonay doonayaa inaan iskoolashib iga fududeyso qaarkoodna aa looga fududeeyey horey markii hore ama ay tviyada ka arki jireen ama qaar ay telefoonna kula hadli jireen oo kale laakiin markay toos u wada fadhiisteen oo wada hadleen oo kale dooda ay dhex mareen mas odhan karaysaa siyaasiyiinta laftigooda aad ay u soo jiidatay aragtiday xambaarsan yihiin dhalinyaradu cabdikarinow aad baa mahadsantahay su-aashaas waxay soo xasuusisay qodob muhiim aha oo kule doorashadana aada looga bartay yani qofku in laga ololeysto ama la weydiisto cod fikirka aragtida uu markaa qabo uu ku codeynayo waxyaalaha bedelaya inay wax badan dadku ka barteen waxa weye qofku haddii ama xisbigaas uu siyaasadiisa iyo barnaamijkiisa uu ku qanciyana in aad taageeri karta ama cod u raadin kartid baahiyahooda ka jawaabayso ama dareenkoodii dhallinyaranimo kula hadasha baad moodaa markaa saameyn kuma lahayn yani in dhaqaale ama qabiil lagu ololeysto waxaad moodaa inay ka yara koreen oo ay maskaxiyeen siyaasadda iyo isbedelkeeda iyo qofku meesha danta uu markaa u arko inuu ka qaato kii dhaqaale iyo wax uu ka helayana intuu ka qaato fikirkiisa kusi socdo sidoo kale sharmaarka waxaa jira dhalinyarada gobolka sool ololayaasha iyo kambeynka waxyaabahaasoo dhan way ku cusbaayeen bal ka waran
cabdikariinow waa su-aal isweydiin mudnayd waa run gobolka sool loogama wacyigashaneen sida gobolada somalilananta inta kale oo dhan maalintii ugu horreysay xusb walba iyo maalintii ka dambeysay uu jiray isbedel isbedelkaasoo sababay in maalintii hore dadku aysan aadba u wacyigashanayn isku soo baxa qaabka loo ololeynayo qaabka xafiis furashada dhammaantood dadku ay ku cusbaayeen wax kastana markaad xoogaa wadid waa la qabsanaysaa waxaan odhan karaa dhalinyaradu aad bay ula qabsatay aad dad u wacyigashana way noqdeen markii dambe waxayna sababeen in qof kasta uu qofka isfahmi karaan ama ballanqaadka helayo codkiisa la raadsado saasoo dhan ayay wax u dhaceen maxaa midayn karaya oo siyaasadooda iyo aragtidooda ay u noqon lahaayeen dad isku xidhan oo la xisaabtanka qaabkeebay ula iman karayaanna
waxay ula iman karayaan horta guusha iyo guuldaradu waa laba waxoo siman oo labadaba waa loo baahan yahay guuldaraduna qofka waxay u tahay khibrad bay u tahay si u guulaysto soomaaliya ama goboladan somalilan waxyaabaha caanka ka ah waxaa ka mid ah in ninkii siyaasiga ahaa uu ku dhow yahay ama ku xidhan yahay oday beeleed wax la dhaho oo oday beeleedkuna waa qof albaabka ka xidhaya la xisaabtanka mas-uulka xilka u haya beeshaas ama deegaankaas marka dhalinyaradu waxay qaabkan wax uga bedeli karaan inay iyagu noqdaan dad midaysan dad bareeshar saara mas-uulka u jooga booskooda haddii uu fulin waayo ballanqaadadoona sameeya wadadii ay kaga gudbi lahayeen ninkaas ama mas-uulkaas u jooga halkaas inay iyagu wada tashtaan oo midoobaan waxna isku darsadaan afkaarana wadaagaan sidoo kale in iyagu dhexdoodu ay aqoontooda kor u qaadaan si ay noqdaan dad matala dadka
barnaamijkii madasha gabagabadiisa ayaan marinaa halhal su-aal ayaan idin weydiinayaa maxamed cismaan cabdinuur xaashi baan ugu horreysiinaya taladaad soo jeedinaysa maxmed maxaa ka mida wixii ay dhallinyaradu barteen waayo aragnimadii ay heleen waxaasoo dhan marka laga yimaado maxaa horyaala dhallinyarada dhallinyaraduna ay isku dubnaato ay isu calaalfiyoobaato aan waxba ka soo qaadin wixii siyaasadaas ay soo dhex marisay waad arkayseen haddaba oo labadii musharax ee ugu cadcadda tartamaya adigoo laabtis gelinaya social mediaha haysteen marka inaanan ina aan dhallinyar ahaan aanan noqon kuwa isugu duda ninkaasi xisbi hebel buu ahaa ama xisbiga mucaaradka buu taageeraya innagaa guulaysanayoo albaabkaanu ka xidhanaynaa marka dhalinyarada waxaan ugu baaqayaa inay isu tanaasulaan walaalnimadoodii ay halkii kasii wataan danta guud ee gobolka iyo tagaar ahaaneed ee shaqsiyadoodaba ay ka shaqaystaan horumarkana ay iska kaashadaan intaasu baan kula dardaarmaya aadan jaamac ogle barnaamijka gabagabadiisii baan maraynaa waxyaabaad ku talinayso ama aad soo jeedinaysa maxaa ka mid sidoo kale intii doorashada socotay waxyaalihii aan ka baranay bay ahayd in dhallinyaradu meel kastoo ay ku jiraan ama xisbi kastoo ay la shaqaynayaan ay ka midaysan yihiin baahida midaysa oo ay ka mid tahay shaqala-aantu ka mid tahay ay ka mid tahay maxaan ku dhahdaa tahriibku ay ka mid tahay yani wixii waxbarashada inta wixii midaynayaba in siyaasi kasta iyo xisbi kasta lagala hadlo oo laguna xisaabtamo lana sameeyo yani guddi aqoon-yahano dhallinyaraah oo sidaa sharmaaka sheegayay deegaanka uu kasoo jeedo ama xildhibaan ahaade ama wasiir ahaadee la xisaabtamo oo aysan u dhaxaynin odayaal yani iyaga uu talada ka qaato laakiin uu dhalinyarada uu toos uga xubnaado dhalinyaradu markaa inay ogaadaan awoodoodii ay ka barteen intii doorashada lagu jiray inay awooddiina leeyihiin ay ku bedeli karaan wasiir mid kalena ku saari karaan barnaamijka gabagabadiisi baan ku jiraa maxaa talo aad ku darsanaysaa dadaal iyo juhdi badan sameeya si ay u kafargoranayeen noloshooda ee mustaqbalkoodan u dhisi lahaayeen mideeyaan kuna mideeyaan waxqabad aysan ku midayn qabiil ama qof hami shaksi leeyahay dhegaystayaal waxaa intaasu inoogu eeg barnaamijkeeni madasha oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood barnaamijka madasha ayaa waxaa nagala qayb qaadanaya maxamed cismaan cabdinuur xaashi sharmaarke faarax diriye aadan jaamac ogle oo dhammaantoodba ka mid ah aqoon-yahanka gobolka sool intaynu barnaamijkan mid la mida aynu ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa dhammaantayo sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu umahadsan yahay cabdikariim olol wariyaha v o e da laascanood oo barnaamijkaasi madasha dhallinyarada inala socodsiinayay inoona soo diyaariyey halkaad kala socotaana waa v o a haatan kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waa kan maxamuud mascade
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo haddii aan ku bilaabo horyaalka dalka ingiriiska habeenkii xalay ahaa waxaa laiskaga hor yimid hal kulan oo kooxaha kubadda cagta westham united iyo lester city ayaa fooda isdaray horyaalka dalka ingiriiska kulamada la ciyaaro habeenka jimcuhu sidaasi uma badna hase yeeshee jimcayaasha qaar marka la tuurto waxaa kooxaha iska hor yimaada ay soo bandhigaan ciyaaro cajiiba oo taageerayaashu ay aad ugu bogaan habeenkii xalay ahaana taa kama duwanayn oo labadan kooxood waxay kala ahaayeen koox iyada horyaalka dalka ingiriiska meel dhexe ka maraysa waa kooxda lestere oo kaalinta kow iyo tobnaad ku jirta iyo weliba kooxda westham united oo haatan saddexda kooxood ee horyaalka dalkaasi ingiriiska ugu hooseysa ka mida oo haddii la yidhahda caawa horyaalku waa dhammaaday ay suuragal noqonayso inay ciyaaraha serbiyada ku laabanayaan hase ahaatee wakhti fara badan ayay haystaan oo halkaasi uga soo kici karaan si kastoo itaaba kulankii xalay labada kooxood waxay soo bandhigeen banuuni xiise badan waxaana ciyaaryahan michael braton qaybtii hore ciyaarta daqiiqadii sideedaad uu u dheliyey kooxdiisa lester gool qurux badan ha yeeshee waxaa barbariyey ciyaaryahan sheekhu kayote oo isagu ciyaarta ka dhigay hal iyo hal bareejaha sidaasina labada kooxood min hal dhibic ayay ku kala qaateen tababare david moyes oo leelinayay kooxdiisa kubadda cagta ee westham united kulankiisii labaad ayaa dhibicdan uu helay u arkaya guul maadaama kulankii kan ka horreeyey saddex dhibcood laga qaatay haatan haddii aan jaleeco horyaalka wadankaasi sbain oo isagana habeenkii xalay aha hal kulan fooda laysku daray waxaa iska hor yimid kooxaha kubadda cagta seltivigo iyo laganes waxaana labada kooxood ay ahaayeen kuwa soo bandhigayay banooni isu dhow hase yeeshee kooxda kubadda cagta ee seltivigo ayaa qaybtii hore ciyaarta waxaa loo dhigay rigoore waxaana shabaqa la helay ciyaaryahan asbas kaasi oo suuro geliyey in kooxdiisu seltivigo ay saddex dhibcood ka qaadato kooxda laganes sidaasina hali eber loogu awood sheegdo kooxda kubadda cagta ee laganes haatan haddii aan ajaleeco kulamada maanta ee horyaalka dalkaasi sbain kooxuhu iskaga hor imaanayaan iyo sida fooda laysku darayo waxaa ka mid a in kooxaha waaweyn qaarkood ay ciyaarayaan maanta waxaa cusid mudan in kooxda kubadda cagta ee real madrid ay gurigeeda ku soo dhoweynayso kooxda malaga halka alaves ay baare u imaanayso real batisna waxaa gagideeda kula ciyaaraysa kooxda kubadda cagta ee rona lavante waxaa u imaanaysa kooxda kubadda cagta atletica madrid oo toddobaadkii hore bareeji eber iyo ebera la soo gashay kooxda kubadda cagta ee real madrid waxaa xusid mudan in ah, kooxda kubadda cagta ee barcelona ay ciyaarayso maalinta axadda iyadoo la ciyaari doonta weliba waa habeenka axadda eh waxay foodis gelin doonaan kooxaha ku- kooxda kubadda cagta ee falensiya kulankaasi oo dabcan ah kulan dhex maraya labada kooxood ee horyaalka wadanka sbain ugu sarreysa weliba waxaa xusid mudan in barcelona afar dhibcood ay ka sarreyso guriga lagu ciyaarayana uu yahay guriga falensiya oo haddii falensiya ay markaa barcelona ka badiso barcelona cagaha dhulka loo soo dhigayo oo dhibic oo keliya ay sarrayn doonto horyaalka dalka ingiriiskan haddii aan soo koobo kulamada laiska hor imaanaya waxaa kamid a crystal palace stoke city ayaa u imaanaysa manchester united oo trafford waxay kusoo dhaweyneysaa kooxda brighton hovan albion halka newcastle united iyo watford ay same- st james bark fooda isku gelin doonaan swan city oo looga baqayo inay serebida ku noqoto waxa ay gurigeeda kula ciyaaraysa f c banmo tottenham hotspur oo guuldaro la leexleexaysana waxay fooda isgelin doonaan kooxda westbermage albion oo tababarahoodii toddobaadkii hore lasoo dhaafay burisay kulanka toddobaadku waxuu dhex marayaa kooxaha kubadda cagta ee liverpool iyo chelsea waxaana lagu ciyaarayaa kooxda kubadda cagta ee liverpool garoonkeeda magaalada liverpool ku yaalay anfield oo ay sahlanayn in dhibco si sahlan garoonkaasi liverpool laga soo qaato la arki doonaa caawa halka ay chelsea iyo liverpool ku kala hoydaan dhegeystayaal barnaamijkii ciyaaruhuna waa naga intaa tan iyo kulan dambe oo mascadooda la sidaayo nabadgelyo
aad baad u mahadsan tahay maxamuud mascadda iyo xubinta cayaaraha intaas haddaan ku dhaafno haatana codka macaan fanaanka la foole heestiisa ad qadarka ka maqasheen iyadoo yaro dhammaystiran nala dhegaysta mar kale
dayaqiiro cadkeediyo dhiigaan la moodyay qalab lagu durduurtiyo daxadkoo iftiima dayaqiiro cadkeediyo dhiigaan la moodyay qalab lagu durduurtiyo daxadkoo iftiima daawashada kuwaanay damaqbayga kaagalay damaqbayga kaagalay daawashada kuwaanay damaqbayga kaagalay damaqbayga kaagalay waxaa waxaa iga dardaara oon kaaga digaya waxaa waxaa iga dardaara oon kaaga digaya dadkayuusku keendirin dabdhaxadiina laga shidin dabdhaxdiina laga shidin dadkuyuusku keendirin dabdhaxadiina laga shidin dabdhaxdiina laga shidin hadday hadalgeliishaan dibnahaaga ha u celin hadday kula dagaalana u dulqaaga weliga hadday hadalgeliishaan dibnahaaga ha u celin hadday kula dagaalana heeskaasi uu nagu luqaynayay fanaanka la foole ayaan ku soo gebagabaynaynaa baahinteena idaacadooda idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay saas iyo nabadgelyo dusha hadalka kaga tuur iyaga dareemi dusha dusha dusha hadalka kaga tuur iyaga dareemi Aha. Hey, hey. Aha. Oh, waxaad ogaataa inaan adiku doorto dadka ka dhex socdoon dumarka kugu jecelahay waxaad ogaataa inaan adiku doorto dadka ka dhex socdoon dumarka kugu jecelahay dadka waxaad ku dhigataa ahaa, markaan ku dadaalo dadka waxaad ku dhigataa ahaa, markaan ku dadaalo ubad ubad ubad baad dahayse ee ubad